dhegaystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijka caweyska washington barnaamijka caweyska ee caawa ah oo u badnaan doona suugaan ayaa waxaan idinku hayaa ra'iisul wasaarihii hore ee soomaaliya brofesor cabdiweli maxamed cali oo haddii aad hadallo siyaasadeed oo carcar qaba aad ku maqli jirteen caawana dhegihiinna ku dhibcinaya inuu yahay ninka noocaana intaas iyo ka badan ayaad ka maqli doontaan brofesor cabdiweli waxaan kaloo idin hayaa nin loo malaynayo inuu yahay aabbaha ugu da'da weyn caalamka oo hadda uun wiil loo dhalay anigoo barnaamijkana ku soo xiri doona
kolay dhudiyey midobkaymo dhaqaala sitaan umeyd ku jire dhankiisa ama aad u sii durtaa
waa qaybtii u dambaysay ee waraysiga abwaan xasan daahir ismaaciil weersame waa caawa iyo cawayska falastiin axmed iimaan ayaa istuudiyaha ila fadhisa falastiin sidaan goor dhoweyd een barnaamijkaaga martida mikrofoonka aan ku wada dhegaysanaynaba een ra-iisul wasaarihii hore een brofesor cabdiweli een waxaad sheegtay inaad ku weydiisay een su-aalo ku saabsan su-aalo ka baxsan dhinaca siyaasadda oo ra-isul wasaaraha aada loogu yaqiinay oo ku saabsan een bal waqtiyadiisa kale ee noloshiisa waxyaabaha uu sameeyo muxuu kaaga sheegay noloshiisa kale xanshoy intaan u gudbin waxa uu ka sheegay marka ugu horeysa marka qofka siyaasiga ah aad su-aalaha siyaasadda ka wareejiso labadiinuba waxaad dareemaysaan inaad nasanaysaan oo kale isaga laftirkiisu waa degaya marka waxaan weydiiyey bal maadaama waqti yarna meesha uu joogay howlihii horyaalana howlo aad u badan ahaayeen waxyaabaha waqtiga usoo hore uu qabto wuxuu i sheegay in waqtigiis uu aad ciriiri u yahay oo aanu wax badan maaragtay waqti u heli karin habo kliya waxa keliya u heli kara ay tahay inuu emailkiisa fiirsado laakiin dhinaca kale wuxuu ii sheegay marka aan weydiiyey bal waxa uu jeclaan lahaa hadduu waqti haysto inuu ku qaato wuxuu ii sheegay inuu heesaha aada u jecel yahay sboortiga sidoo kale uu jecel yahay dabcan siyaasiyiin badanaana la mid ah oo inta qofka biniaadamka u baahan yahay iyaga laftirkooda u baahan yahay ma ahan dad aan dadka ka mid ahayn waa dad dadka ka mid a waxay rabaan raba waxay jecel yihiin jecel qaarkood filimo jecel qaarkood isboortiga jecel marka laga yaaba xataa inay iyaga laftirkooda ay leeyihiin waaye aragnimo kale ama ha noqoto isboortigoo kale ama ha noqoto in yaraantiisi uu heesi jiray oo kale mar laguma soo boodin laguma soo boodina marka heesaha uu kuu sheegay in uu ka helo heesaha iskuma jiraan falastiin waxaa jira kuwo qaaci oo kaban degan lagu garaaco qofka weliba siyaasiyiinta markaad fiiriso aada ugu fiican haddii kule anigu aan siyaasi ahay aan dhegeysan lahaa heesaha qaaciga ee kabanka lagu garaaco qaar waa kuwii dhexe muusiga ahaa qaar waa kuwan dambe muusigan aadka isugu dubadhacaya bam bamta ku haya lagu marka makuu sheegay dhinaca uu ka galo safanka bal sheekadii yareedayna dhex marta caashoy marka hore qaabkii ay su-aasha ku timid iyo jawaabtii ra-iisul wasaarihii hore uu bixiyay aan wada dhegaysano horta intaan xamad joogay maba maba nasan runtii waxa haddaan kada kuu sheego aniga yani schedulkii kusuu ahaa waxa weeye shanta subaxnimo waan kacaa afartiiya barka ilaa shanta subaxnimo salaada subaxaan tukadaa dabeecina waxaan leeyahay kuma laabto salaada subaxa hurdo kabacdi kuma laabto waktigaa yarkaa hal saac ilaa laba saac waxaan galaa internetka si aan marka emailadeeda waxaas uga jawaabto kabacdina waa quraacdaa ko toddoba subaxnimo haddaan dad quracda leeyahayna ila quraacdaan haddii aan keliga aan quracanayo waa quraacdaa markaas ayaan shaqo galaa ilaa kow iyo tobanka habeenimana shaqaan ku jiray marka runtaan kuu sheegayaay ma aana helin spare time hal daqiiqo oo firaaqa ah halkaa shan iyo afartaa bilood oo aan ahaa wasaaraha marna ma aana helinin haddaan runta kuu sheego marka xataa jimcada allaha ka dhigay an waxaan dadka sugaanta jecel iyo heesaha iyo maaragtay ayaan ahaa ma dhegeysan waayahan heeso raadio xataa ma dhegeysan marka qaarkood t v-na xataa intaan daawadahay waa igu yar tahay marka firaaqo aan ama dunada ku ciyaaro ama muubi ku daawado ama aan kusoo sharaas gareeyo runtii ma aan helinin hal sana iyo bar waxay ahayd shaqo ah shaqo adag ah dhib ah hurda la-aana dhasasho la-aana ayagii ahayd marka hadda wixii ka dambeeya ayaan waxaan umalanayaa aan nasan doonaa waxaa sheegtay inaad sugaanta jeceshahay yaa ka mida fanaaniinta aad xiisaysay inaa codkooda dhegaysato fanaaniinta rida runtii ma kala dhacaan dhammaantood waan jeclahay laakiin fanaaniinta ana gaarka u jeclahay waxaa kamid a amine cabdilaahi waxaa kamid a maandeeq waxaa kamid a mabool waxaa kamid a maxamed axmed waxaa ka yani fanaaniin badanoo waxaa jira aan midba aan xataa qaarkood heesahooda hal hees iyo laba heeso ay qaadaan aan jeclahay ayaa jira ma garatay marka laakiin kuwaas ayaa maaragtay dadka anigu aan runtii aada aan u dhegeysto heesahooda kamid ah fursadaan ku siin doonaa haddii aad dalbato hees aad jeceshahay aan kuugu saarno idaacadda hal ama laba hees oo aad ka heshid oo aan kuu saari lahayn hadda hadda hadda anaadan haynba heestaan jeclahay inaad ii sheeg waa kaydkaan ka raadin doonaa intay igu qaadataba ha anigu masalan heese aan jira aan jeclahay hees waxaa jira la yidhaahdo salaalo oo ay marna wada qaadaan cali jili cali gaab iyo qofta la yidhaahdo baxsan ha marna ay qaadaan axmed axmed gacayta iyo aamine cabdillaahi waa garanka soo maa si fiican salaalo ya sidaad tahay cadceed subax ama sagal arooriyaad waad suuraad wacanta garan soo ma si fiican caasha sidaa ujeedidba ra-iisul wasaaruhu waxoogaa wuxuu ka adkaystay sida loo heli karo heesahaasi inkastoo aan ballantaasii qaaday anoon weliba hubin in kaydka laga heli karo laakiin marka aan kaydka v o a dhex marnay heestii waa naga soo helnay marka bal heestii oo ay ku luuqeynayaan fanaanka axmed gacayte iyo fanaanada amina cabdulaahi aan ra-iisul wasaarihii hore dhegaystayaashii annaguba aan ku wada nasano inaan ku siloonahay midyogaadku caad kama saare sanadaba waxaana in jacaylku sara tegay midaha sanbabaday qalano wadnahay sarano dhiigasaydinaaye nafla saqayban siday tahay dhalaan sabaalaynayaaye sanbabaday qalano wadnahay sarano dhiigasaydinaaye nafla saqayban siday tahay dhalaan sabaalaynayaaye حد سمير وحرلا أما أسرقنا ذاك حد سمير وحرلا أما أسرقنا ذاك عظم صعائب الحلم أبسلنا يولد أما سرير وعكي أما سرير عظم صعائب الحلم أبسلنا
hees kale oo aan aada u raadiyo waa jirta oo aan jeclaan jira meegayala oo layahdo laal baa layahda hees laal waxaa qaadi jirta waqti layahda maandeer heeskan maaragtay adigu hooraskiis waxaa weeye kaylaabtu raacado wayleeda taaye libaane kaalay haye caasha waxaan filayaa in inkastoo uu siyaasi yahay haddana codkiisa laftarkiisa inaad maqlaysid inuu inuu inuu maaragta u ekaa qof muddo heesa soo dhegaystay kabankun baa ka maqnaa kabankuun baan ka maqnay weliba heestan aan ku xasuusiya caasho inkastoo marka haddii aan maqlo aan garan lahaa laakiin markiiba maskaxdeyda laftirkayga waa kusoo dhici weysa in doora kugu warwareegata in doorahay ugu warwareegta marka bal heestiina aan wada dhegaysano waaw iyadana soo hesha ayadiina waa niga soo helay
Love, love, love.
ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya brofesor cabdiweli maxamed cali barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad weli dhegaysanaysaan caawana waxaan idin hayaa oday boqol sano ku dhow oo wiil loo dhalay kaas oo maseer fara badan ku abuuray raggii degaanka la deganaa ibraahim xasan daandure ayaa stuudiya la fadhiya oo sheekada dhinac walba u roga dhinac walba kasoo fiiri ibraahimow ninkan ha loo dhalo boqol sanana ha ku dhowaado laakiin maxaa maseerka faraha badan dariska ku abuuray bal sheekada nooga dhac sidee ku bilaabatay
caashooy odagan waxaa la yidhaahdaa ramjid ragaf waxaana uu u dhashay dalkaasi indiya waana sagaashan iyo lix jir waana nin da'daasi mar labaad haddana ku noqday aabbaha cunug uu isagu dhalay oo ay u dhashay haweeneeda uu qabo oo la yidhaahdo shakantula oo iyadu lafteeda aana yaraysan oo konton iyo afar jira waa oday beeraleeya waxa uu ku nool yahay gobolka haryaana ee dalka indiya laakiin rag badan oo deriskiisa ah ayaa habeen walba jiifta iyagoo furuuriqniinaya maxaa ugu wacan waxay leeyihiin hadda odaganna boqolkiiba uu kusii dhowaanayaa waxbuu dhalayaa annagana waa ku sari la'nahay
marka waxaa la isku haystaa sadka ilaahay dadka siiyaa la isku haystaa markan sida ay warbixintu sheegayso waa wiilkii labaad uu hadda uu dhalo markii uu dhalay ayaa waxa uu sheegay in aanu doonaynin inuu ilmo kala dhalo laakiin si kastaba ahaatee cunugan labaad ayaa haddana dhashay waxa uu yidhi markaas maxaan ka qaban karaahe tan waa hadgeed ilaahay ila jeclaaday in cunug kale uu isiiyo marka labada ilmo ee uu dhalay labadaba wuxuu ku dhalay da'da sagaashamaadku labadaba ku dhalay sidaas ayay u eg tahay weliba caashay odagaa rageef wuxuu yidhi waxaan awoodaa inaan ilmo badan dhalo laakiin xaaskayga shakantuura ayaan doonayaa in laga dhiga madhasho si ilmo kale aanan u dhalin salaamaad siduu ku ogaaday ibraahim halkaas waxbaa ku yaro jira siduu ku ogaaday inuu ilmo kala dhali karo ilen siinta ilaahay baa haya wuxuu qofku ogaan kara maaha haddee mar haddii uu caasho sagaashan iyo lix sannadood uu jiro rageef oo uu cunug dhalay haddana mid kale hadda uu sii dhalay rajo waxaa ku jirtaa in qaar kaloo badanna ay waddada ku soo jiraan waa tahay laakiin markaad dhinac kala fiirisid ninkani hadda boqolkiibuu ku dhow yahay waana laba da' baa loo dhalay oo xilligan sagaashmaadka loogu dhalay marka sidiisaba ma markii ugu horraysay uu guursadaa xilligan mise hore u soo guursaday oo ilaahay uma suuro gelin inuu wax dhalo taasi caasho warbixinta kuma xusna waa dhici kartaa in uu isagoo dhallinyaro ah hore u soo dhalay ilmo laakiin waxa warbixintu ay xoogga saarayso ayaa waxay tahay da'dan hadda uu jiro oo wax ku dhalayo oo sida badan aan dhicin laakiin rag fara badan oo waxaa jira ibraahin soomaali ah oo iyaga oo da' oo waayeello ah haddana dhaldhala haa laakiin raggaasi caashoy marka aad dadka la sheekaysto waxay ku leeyihiin oday hebel aad toddobaatan iyo kow jir ku dhalay oday hebel aad toddobaatan iyo shan jir ku dhalay ma badna sagaashan iyo lix sannadood iyo wixii ka korreeya oo cunug dhala marka waa siduu rajeef u sheegay waa siin rabbi waxa uu leeyahay waa hadiyad eebbahay iigu tala galay
habeen wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan barnaamijka waa cawayska washington laanta afka soomaaliga ee v o a ayuuna si toosa idinkaga imanaya
dhallaanka habaab islaanu rarto dadaanu maliyey dhulka ayuu dhaxaanku hinduubay deehaddusu horaan uga dhaartay nabdhabanle dhabanle dhabanle heestaasi dhudi ayaan dhegaystayaal ku bilaabayaa qaybta u dambaysa ee waraysigii aan dhowaan la yeeshay abwaan xasan daahir ismaaciil weersame aanu rarto dadaanu maliyey dhulka ayuu dhaxaanku hinduubay deehaddusu horaan uga dhaartay nabdhabanle dhabanle dhabanle horaan uga dhaartay nabdhabanle kudhaafaye waad isoo dhufato doosaad ka qoslay sugan la dhaco kudhaafaye waad isoo dhufato doosaad ka qoslay sugan la dhaco dhud yahay dhud yahay dhalankaagu dheemanya dhud yahay dhud yahay dhud yahay dhalankaagaagu dheemanya kudhaafaye waad isoo dhufato dhooshaad ka qoslay sifaan la dhaco kudhaafaye waad isoo dhufato dhooshaad ka qoslay sifaan la dhaco dhud yahay dhud yahay dhalankaagu dheemanya dhud yahay dhud yahay dhalankaagu dheemanya haddaan dhammidee isdhiibi lahaa haddaan dhammidee dhammidee isdhiibi lahaa kollay dhudiyey midhoobkaymo dhaqaala sitaa dhufeedku jire dhankiisa ama aad u sii dhorataa dhankiisa ama
ay weersame horta heestan adaa iskale haa haa dheeman baa heestaa la yidhaha heestan markaan dhegaysto waxaan aada uga helay laxanka saaran iyo qaabka loo qaadana waan ka helay fanaanka qaadaya waa karooni soo maaha haa birar xuseen karoone weeyaan waa ninkii laxanka saaray heesta waa gartay e, laxanka laxan cajiiba saaran oo ereyada si toosa usoo muujinaya bilaaxad bilaaxad haa waxaan aada uga helay dhudiyey nin dhaqaale si nin dhoof ku yimid oo dhaqaale sitaa haddaan dhufays kugu haddaan haddaan jira dhamiday isdhiibi lahaa ha kollay dhudayay nin dhoof ka yimi oo dhaqaale sitaa dhufays ku jire dhankiisa armaad usii dhuqataa ay waa hees gabadh baa maalin maalmaha ka mid a aan arkay oo dabeetana waxaan ku idhi markaad yarayd hooyadaa miyay dheeman kuu bixisay say tiri may waayo saan ku idhi halkaasaa mariyo waad nacawartay dabeetana waxaan ku idhi haddaad maqasho hees dheeman la yidhaa adigaa le ablaha kale yaanay kaa sheegeen ka ogow
waa gartay dabeetana waxaan jeclaystay weli intaa quruxda badan le inaan heestaasi idhaahdo dabeetana markaan heestii maanto dheer bay ahayd markaan cabaar waday ayay igu soo dhacday kollay de qoladii rubna way imanaysaye inanta haddii waxba intaa ka badan la odhan lahaa a oo qoladii oo lacagtiisa wata hadhow markay timaado wax la kala kicin maayo sooma dhibsanayaan haa isdhiibi lahaa haddaan dhammidee dhammidee isdhiibi lahaa kollay dhudiyey midhoobka yimo dhaqaala sitaa dhufaysku jire dhankiisa ama aad u sii dhorataa dhankiisa ama dhudi u sii dhorataa haddaan dhammidey isdhiibi lahaa haddaan dhammidey dhammidey isdhiibi lahaa kollay dhudiyey midhoobkaymo dhaqaala sitaa dhufays ku jire dhankiisa amaad dhudi usii dhurataa dhankiisa amaad aad usii dhurataa waa gartay waa gartay marka gabadhii aad tiri heestaas haddaad maqasho adaa iskale ama inta mar uun dhegaysatay ay kugu soo noqotay dib uma aragba heshayaa ma ma garan kara iminka marka waxaa laga yaabaa in barnaamijkan cawayska hadday ku dhegaysato inay isgaran doonto laakiin waxaa laga yaaba markaa inay Ay.
meela ku raadisa may garan weydaa markaana may may meel laga raadiyo lama waayo waa dhinacaan oo bulshadii dhex joogaa tahay aad iyo aad Ah, marka ma jirtaa Waa sax.
hees ama maanso adiga si gaara inkastoo maanso walbaa tiriso ay qisadeeda iyo miisaankeeda ay leedahay haddana bal mid aad jeceshahay dhegaystayaasha dunida dacaladeeda kaa dhegaysanaya inay caawa kula dhegaystaan gabagabada waxaan ee waraysigaaga jeclaan- waxaan jeclaan lahaa heesta hayraadsan oo imika dadku ay aada ugu hanqal taagaan inta badan ha ayaan odhan lahaa aniga taayila dhegeysta wow marka ma inay bulshadu jeceshahay inbaad usoo qaadatay mise sida ay dabcan haa bul- bulsho dee bulshaduna way jeceshahay muxuu ahaaye dee murankii ku jirayna imika waa laga saaray kolkaa siyaabo kale ha u fasirtaan imika oo aan ahayn intii dee aynu hore u sheegnay adiga iyo dhegaystayaasha marka taasaan idin cayaari doonaa haddii aan la idmo aad baad umahadsan tahay sidoo kale aadna aad baan ku salaamaya walaal xasan daahir heestaasuu abwaan weersame dalbaday ee hay raadsan ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka cawayska iyo waraysigii dheeraah ee aan la yeeshay abwaan xasan daahir ismaaciil weersame intaan mar kale kulmayno warsan iyo weersan iisoo wace
bahashooda ku soo ridatay rarankeedu raqba waa raggeedii ma koreedii run u sheeg naftaadiina ha iraadsan iga reeb hankaagiina ha iraadsan wadigu riyootune ha iraadsan wadigu riyootune ha iraadsan run u sheeg naftaadiina ha iraadsan iga reeb hankaagiina ha iraadsan wadigu riyootune ha iraadsan wadigu riyootune ha iraadsan sasabada riyaaqiina iyo reenka qosol iyo rakaad beena u raxlaynta ilma dhaaban rushaynaysa sida roobka in rumaystay bay dumar rabaystaane sasabada riyaaqiina iyo reenka qosol iyo rakaad beena u raxlaynta ilma dhaaban rushaynaysa sida roobka an rumaystay bay dumar rabaystaane gabdho orodka adigoo ku raysbeelin ragga kaan ku rabin laguma raada joogo rucle orodka adigoo ku raysbeelin ragga kaan ku rabin laguma raada joogo run u sheeg naftaadiina ha iraadsan iga reeb hankaagiina ha iraadsan wadigu riyootune ha iraadsan wadigu riyootune ha iraadsan